waxaan hubaa in ardada iyo waalidka reer puntland ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe ay arkaan in dowladooda iyo runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda wadanka intiisa kale wax la qaybsadaan annaga madda ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyaddiisu saaran tahay dowladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gasho ee ku tartanto marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida midaan imtixaanka gelin arrintaas macnaheedu ma aha haddii puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladaynayno o aan diidannahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinay imtixaankaana intiisa badan yacni sababta weynoo loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu inuu istaahilay marka puntland waxay leeyihiin annagu unbaa sheegi karna waxaan soo barnay inay istaahilaan calaaqaadkii iyo waanwaantiina hadda sanadkii hore waxbaaba socday hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan hadda taa xitaa ma socoto marka aniga igama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku gelaysa puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida wadanka intiisa kale fursadaas hadda way soo dhammaatay hadda imtixaankii puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yani si official ah uma naqaano si dadban ayaanu ognahay inta tirada gelaysa iyo waxay yihiin iyo kuxas laakiin si rasmiya oo annaga aan mas-uuliyadda aan garbaha saaranayno uma ogin xitaa